إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka bariire dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay cadow u aragto cid kasta oo ka hor istaagta damaceeda badda soomaaliya koox burcad ah ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada gibiley ee somalilan siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay isaga iyo siyaasiyiin badan in lagu soo barbaariyey kiniisado kataa'ib al akhbaariyaha ayaa goordhow baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo natiijada mid ka mid ah mashaariic waaweyn ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka barakacay colaadaha ka socda degmada luuq ee gobolka gedo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa ku baaqay in shacabka lagu kiciyo madaxweynaha dowladda federaalk sarkaal kenyaan ah iyo tiro shacab ah ayaa ku dhintay weerar ay koox burcad ah ka geysatay ismaamul ka tirsan kenya in ka badan boqol ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa lagu afduubtay dalka itoobiya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka bariire ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ka fuliyey deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu aad u hubaysan ayaa waxay maanta weerar qorshaysan ku qaadeen gudaha deegaanka bariire waxayna beegsadeen ciidamada dowladda federaalk ciidamada dowladda federaalk ayaa xilliga weerarka u qabsanayay ku sugnaa boondada deegaanka kuwaasi oo doonayay inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka bariire weerarkaasi lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa bariire waxaa ku dhintay laba askari oo midid sarkaal yahay laguna magacaabo khadar awoobe kaasoo ahaa taliya ku-xigeenkii zaadka ee ururka koowaad ee dowladda federaalk ee loogu yeero gorgor sidoo kale waxaa jira khasaare dhaawac ah oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalk sida wararkaan ku helayno sidoo kale waxaa dhaawacmay lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk waxaana ku jiray taliyihii ururka koowaad ee gorgor nin lagu magacaabi jiray cabdisalaam jaamac waxaana lagu sheegay inuu yahay mid garaab ah dhaawaciisa dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay cadow u aragto cid kasta oo ka hor timaada damaca badda soomaaliya cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya xabashida itoobiya ayaa waxa ay sheegeen inay cadow u arkaan cid weliba oo ka hor istaagta damacooda badda soomaaliya xukuumadda addis ababa ayaa shaaca ka qaaday inay ka digayso in laga hor istaago rabitaankeeda badda cas waxay tilmaamtay inay u aragto dadka diidan arrinkaas kuwa khatar ku ah amnigeeda qaranka sida uu warbaahinta gudaha etoobiya uu sheegay agaasimaha fulinta ee machadka arrimaha dibadda etoobiya jacfar bedro bedro wuxuu intaas ku daray dhaqaalaha iyo horumarka etoobiya inuu ku tiirsan yahay boqolkiiba boqol badacas wuxuuna yidhi etoobiya waxay qayb ka tahay badacas waxayna ku tiirsan tahay marinkan muhiimka ah ee ganacsiga adduunka etoobiya ayaa doonaysa inay saldhig ciidan badda ah ka qabsato baddacas kadib isafgarad ay ka saxiixatay hogaamiyaha somalilan muuse biixi koox burcad ah ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada gibiley ee somalilan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed muudey wararka ka imaanaya magaalada gibiley ee gobolka maroodijeex ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa sheegaya in ruux lagu dilay halkaas booliiska magaalada oo ka warbixiyey kiiska ayaa sheegay in dhalinyaro saddex ah ay isku dayeen in ay dhac u geystaan wiilka kadibna uu isagu dagaalamay marka hore wuxuu ka warbixinayaa taliyaha booliiska sida ay wax u dhaceen
waa taliskii qaybta booliiska gabiley waxaanu ka warbixinaynaa haddii ilaaha yidhaahdo xaalad xalay ka dhacday gebile xalayto ayaa cabaaro tobankii saddex dhallinyara iyo nin gabadh meel seesa ay wada fadhiyaan gabadh wada sheekaysanayeen ayay saddexdii dhallinyarii damceen oy ku baydheen saddexdii dhallinyarta ahayd iyo ninkii way isku dhaceen way murmeen murankii wuxuu keenay in gacan layskula tago sidoo kale wuxuu ka warbixinayaa qaabka uu dilku u ku dhacay iyo dhaawac kale oo arrintaani ka dhashay waxay sheegeen iyagu kaa dhintay maahay labadii hadhay in meesha markaanu maraynu dabacna galay oon dhallinyartaa labada inankaa inantaa fadhiya meesha u dabacnaga galay un isluwa nin mobolada ma ka qaadataa sida dhalinyarnimo bay noo gashay deetana dee ninkii wuu nala dagaalamay dagaal baa dhex maray bini aadankuna markuu cadhadu wax gacantiisa ku jiru ku dagaalama waxaana la dagaalantay laba dhalinyara ayaa isaga qabsatay isaga labaa qabsatay saddex bay ahayn labaa isaga qabsatay labadii haysatay ayuu dee isna awooddiisii buu isticmaalay waanu xanaaqay hubkii uu haysta buu isticmaalo midii ahay mididii buu markaa midna xuurtu ka hayay kii kaluu dhabarka ka geliyey laba goor waxaa muddooyinkii dambe aad u sii xumaanayay amniga deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay isaga iyo siyaasiyiin badan in lagu soo barbaariyey kiniisado warbixinta warkaasi maxamed daahir ayaa soo gudbinaya siyaasiga xuseen maxamed faarax ceydiid oo soo noqday ra-iisul wasaare xigeen iyo wasiirkii arrimaha gudaha dowladdii cabdulaahi yuusuf ayaa markii ugu horeysay daaha ka qaaday in siyaasiyiin badan uu ku jiro ay ka soo baxeen kuna soo barbaareen kiniisado ku yaala gudaha dalka iyo dibaddiisa xuseen ceydiid oo marar badan si aan ku talagal ahayn u kashifay waxyaabo sir ahaa oo aanan la joogin xilligii la feedi lahaa amaba daaha laga qaadi lahaa ayaa markan waxa uu tilmaamay in siyaasiyiinta soomaalida ay shisheeyaha ku xidhan qaarkood lagu soo koriyey oo lagu soo waxbaray kiniisado ka dhisnaa soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen baadariyaal xuseen ceydiid ayaa carabka ku dhuftay magaalooyinka ay kiniisadahaasi ku yaaleen iyo magacyada qaar ka mid ah siyaasiyiinta kiniisadaha ku soo koray waa kuu sheegay kiniisadahan see ku dhismeen cururdiimeed waa kiniisada haddaa maqashid baydhabo kiniisadaa ka dhisneed maayo kiniisadaa ka dhisneed kiniisad beledweyne ka dhisan tahay tanna vatican waa anaaba ka baxay mawlid macaane injineer maxamuud oo qoray maxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa kitaabka oo black hawk down maxamuud cabdisoo mataqaan ha kiniisada oo beledweynuhu ku soo koray baadirigaa soo koriyay asoo aqoontii u ah beledweyne maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku soo duulay dalka soomaaliya markii meesha laga saaray qabqablayaashii dagaal oogayaasha ahaa ee ku horgudbanaa in ummadda ay dhibaatada ka baxdo iskuna xukunto shareecada islaamka xuseen caydiid waxa uu docda kale iftiimiyey waxa uu ku qotomo dagaalka ka socda soomaaliya ee u dhexeeya xarakada shabaabulmujaahidiin iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka kitaabaa laisku haystaa waxa laisku haysta waa diin waay soomaaliya maxaa lagu haystaa diin gaadi iyo muslimkii asaysto waxaan nahay meeshii laisku wada maraayay cir iyo dhul iyo bad meeshii laisku dhex marayaan hadallada xuseen ceydiid ayaa marar badan hadalhayn ka dhex dhaliyey ummadda soomaaliyeed mar buu soo jeediyey in loo heeliyo oo xiriir lala sameeyo yuhuudda isagoo aan si kagabasho lahaynna u sheegay in soomaaliya ay isku dhaqan yihiin yuhuudda madaxda dowladdana waxa uu ugu baaqay inay ku dhiiradaan inay taageeraan yuhuudda oo ay wafdi u diraan waa isku dhaqanaana dhinacaan iskaga dhaqannahay xalka dadka oo oo ma garanaysaa ay ku kalsoon yihiin ka mid tahay israel marka ayagana waxaan waa wadankii xorriyadana markaan qaadanayna noo hiiliye waaye dowladda israel waxaa la rabaa xiriir lala suubiyo oo la yidhaahdo labada stateka oo lasoo wada bandhiga adduunka badankiisa waxaana uu hadalkaasi sheegay xilli yuhuudda ay gumaadayaan walaalaheena falastiin markuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaa ayaa xilkiisa waxa uu ku waayey hadal aan warbaahinta loogu talagelin oo uu muqdisho ka sheegay kaas oo ahaa in la isku darayo etoobiya iyo soomaaliya hal baasaboorna ay wadaagayaan waxaana uu tilmaamay in ay doonayaan inay meesha ka saaraan xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo soomaaliya waxa aynu nahay walaalo wax noo dhexeeya ma jirto hal baasaboor hal ciidan ammaanka iyo hal dhaqaale in aan suubsanno ayaannu doonaynaa ayuu xilligaasi yidhi xuseen caydiid waxaana uu hadalkaasi sababay in ay kacaan dad badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa muqdisho iyo dalka dibaddiisa kuwaasi uu si weyn kaga falceliyey damaca etoobiya kataa'ib al akhbaariya ayaa goordhow baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo natiijada mid ka mid ah mashaariicda waaweyn ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mu'asasada alkataa'ib gaar ahaan qaybteeda wararka ee alkataa'ib al akhbaariya ayaa goordhow baahisay muuqaal mug weyn leh oo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddigii ka shaqaynayey gurmadka fatahaadaha muuqaalka ayaa waxa uu xambaarsan yahay xogta howlqabadka guddiga sida loola tacaalay fatahaadaha culaysyadii ay lahaayeen fatahaadaha waxaa ka soo muuqanaya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta gurmadka fatahaadaha culimo iyo dad kale muuqaalkan ayaa goordhow la baahiyey waxaana xogtiisa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijta iyo wararkeena soo socda in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka barakacay colaadaha ka socda degmada luuq ee gobolka gedo cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya in ka badan toddoba boqol oo qoys oo ka barakacay colaadda habka qabiil u abaabulan ee ka socota degmada luuq ee gobolka gedo kuwaas oo u barakacay degmada doolow ee isla gobolkaas dadka barakacayaasha ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xooggan oo ku haysata halka ay u barakaceen waa tan mid ka mid ah maamooyinka ka soo barakacay colaadda ka socota degmada luuq oo ka warbixinaysa xaaladda ku haysata halka ay u soo barakaceen
luuqaan kusoo barakac dhibaato hadda meeshaan keensa waxaa sababa boqol qolna dagaal maajeer wax nolol maya saasa u maadiya maya xalin maana soo dheelminay xali iyo shaalay iyo soo dheelminaysa socdo waa kan alatay wilma furo koobaan bannaaniba maya ya yartoo kale iyo anibasaan henay madaxaan kusoo gooyin hadda meesha anaan kusoo dagay
waxaa sidoo kale barakacayaasha ka mid ah dad cuuryaan iyo waayeello ah mid ka mid ah cuuryaamiinta ka soo barakacday dagaalbeeleedyada ayaa sheegaya in dhibaatooyinka ugu badan ay haysato dadka waayeelada iyo kuwa cuuryaanka ah nolosheeda waa hoosaysaa aad iyo aad bay dadka weliba curyaamiin ay u badan yihiin anaaba ka midoo lug xaagan ku socdaa kan baa ka mid eh waayeelkana ka mid eh waxaa ugu daran meesha curyaamiinta iyo waxaa ugu daran dadka riyaaka ugu daran meesha oo noloshooda aad u hoosaysa waa sida walaal waa intaas ugu dambeyn dadka barakacayaasha ayaa codsanayay in loo gurmado islamarkaana lasoo gaarsiiyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha ilaahay naftu waa nagu bariisay laakiin qadi iyo quraac midna ma cunin makaa hadda nolol baan codsan lahaa caafimaad alla baa hayo laakiin waxaan ku noolaana ayaan codsan lahaa marka dee nolol waataan la soo cararay iyo cabsi waan la soo cararnay soo ma de waxaan ku noolaana ayaan codsan lahayn waxaan ku saaxda ma wato waxaan biyo ku dhaansada ma wato waxaan hugsada ma wato marka ilmihiisaanama gacanta u wada waa kuwaan boodka ku dheelayo ila socdoba qaaraa ila socdo qaarna meeshaan hadda baranay jiraan marka walaala sidaas buu xaalkeyga yahay shisheeyaha ayaa lagu eedeynayaa inuu hurinayo colaadaha habka qabiil u abaabulan ee la dhex dhigayo bulshada soomaaliyeed waxaana ay xitaa u adeegsadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo u dagaalama hab qabiil xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa ku baaqay in shacabka lagu kiciyo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya mucaarad xoogan oo ka dhan ah xasan sheekh maxamuud iyo sidaa wax u wado ayaa ka bilaabatay dowladda federaalka gudaheeda cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ayaa ku baaqay in la abaabulo kacdoon shacab oo ka dhan ah xasan sheekh maxamuud waxa uu ku eedeeyey inuu ka howlan yahay dhulboob xoogan oo uu ka wado magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu ku eedeeyey musuq maasuq iyo wax isdabamarin baaxad weyn cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa xusay in xasan sheekh dhulboobkaay kala qaybgalayaan ganacsato xildhibaano siyaasiyiin kale hayna shirkado kula yihiin dhulboobka ka socda muqdisho isagoo sii hadlaya waxa uu yidhi danyarta shacabka ah ee maanta guryahooda laga barakiciyey iyo meytadii toddobaad ka hor xabaalaha laga soo saaray amar madaxweyne ayay ku dhaceen amarkiisa ayaa dhul dowladdu leedahay ganacsate looga iibiyey siyaasiyiinta iyo xildhibaanada lagu laaluushay ma jirto xeer loo cuskaday ama sharci loo raacay bixinta dhulka barakicinta shacabka iyo faagidda qabuuraha ma jiro garsoor madax bannaan oo amar maxkamad ku joojin karo go-aanka madaxweynaha mana jiro baarlamaan la xisaabtami karo ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur si kastaba haatee hadalkan kasoo baxay cabdiraxmaan cabdishakuur ee weerarka ku ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa kusoo aadaya xilli uu xariga goostay dhulboobka weli ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maalin weliba waxaa warbaahinta kasoo muuqanaya dad sheegaya in dhulkooda la boobay guryahoodana lagu duldumiyey sarkaal keeyaan ah iyo tiro shacab ah ayaa ku dhintay weerar koox burcad ah ee ka geysatay ismaamul ka tirsan kenya cali aadan ayaa faahfaahinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kooxo hubaysan oo burcad ah ay saacadihii lasoo dhaafay ka geysteen ismaamul ka tirsan gudaha dalka kenya kaas oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan dhaca waqooyiga ismaamulka miru ee ka tirsan dalka kenya waxaana kooxaha weerarka qaaday ay dhac ka geysteen deegaanka iska hor imaad saacado badan socday ayaa dhexmaray dableyda hubaysan iyo dadka deegaanka kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan shan ruux oo kenyaan ah mid ka mid ah shanta ruux ee ku dhintay iska hor imaadka ayaa ka tirsan booliska dowladda kenya waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dhowr qofood gudoomiyaha dowladda kenya ugu magacaaban deegaanka weerarka lagu qaaday ayaa sheegay in dagaalkan uu socday muddo shan saacadood oo xidhiir ah waxa uu intaasi ku daray in burcadda weerarka soo qaaday sidoo kale ay la baxsadeen neef oy lahaayeen xoolodhaqatada deegaanka dalka kenya ayaa waxa ku badan weerarada noocan ah ee ay geysanayaan burcadda hubaysan xilli dalkaasi uu xilligan ka jiro fowdo siyaasadeed oo ka dhashay cashuuro xaddaaf ah oo ay dowladdu kusoo rogtay shacabka kenyaanka ah halka warkaan idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan in ka badan boqol ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa lagu afduubtay dalka itoobiya wararka laga helayo itoobiya ayaa sheegaya in khafaalashada ardayda jaamacadaha ay kusii xoogeysatay gudaha dalkaas safaaradda maraykanka ee adis ababa ayaa xaqiijisay inay jiraan in ka badan boqol arday oo lagu afduubtay dalka itoobiya gaar ahaan gobolka oromada ardaydan ayaa waxaa la qafaashay iyagoo kusii jiida jaamacadda oo saaran gawaari bas ah oo saddex gaaraya goobta uu afduubka ka dhacay waa meel boqol iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada adis ababa kana tirsan gobolka oroma koox hubaysa oo oromo kasoo jeeda laguna magacaabo tata ayaa lagu eedeeyey afduubka itoobiya ayaa isku bedelay dal colaad qoomiyadaha ayaana dhexdooda isku ugaarsanaya awoodda dhexe ee dowladda itoobiya ayaana meesha ka baxday warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa